aad baad u mahadsan tahay iminkana wararkii ugu dambeeyey ee caalamka tobaneeyo qof oo hor leh ayaa maanta ku shahiiday xayndaabka ghaza dhanka kalena waxaa gudaha u galay gawaari aad u tiro yar oo sida gurmad caafimaad iyo mid cunto ila xogeedyo caafimaad oo ku sugan diidda ghaza ayaa soo tabinaya in toddobaatan iyo siddeed qof oo shacab ah ay maanta oo keliya ku shahiideen duqeymaha uu qidaaca ghaza ka wado maamulka yuhuudda duqayntan diyaaradeed ay ku shahiideen tobanaan qof ayay diyaaradaha kayaanka sahyuuniga ah si gooni ah ugu bartilmaameedsadeen xarun barakac oo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo ay guryahoodii ka dumiyeen diyaaradaha maamulka yuhuudda wariyaha aljaziira uga soo warrama jiidda ghaza ayaa maanta soo tabiyey in laba iyo toban qof oo reer ghaza ah ay maanta ku shahiideen duqeyn uu kayaanka sahyuuniga ah ku garaacay madarase ku taala xaafadda aldarj ee bariga magaalada ghaza halkaas oo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah magaalada deer alballax ee dhacda bartamaha jiidda wararka ka imaanaya ayaa intaasi ku daraya inay ku shahiideen saddex iyo toban qof oo reer ghaza ah kadib markii ay diyaaradaha yuhuudda duqeeyeen guri ay ku sugnaayeen qoysas badan dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaanada jiidda ghaza gudaha u galay gawaaridii ugu horreysay ee sidaa mucaawinaad tan iyo labadii bishii maarso saacadihii lasoo dhaafay shan gaari oo xamuul ah ayaa gudaha u galay jiidda ghaza iyada uu macabarka karam abusaalim ay ku sugnaayeen kow iyo toban shixnado oo gurmad sida iyadoo uu maamulka yuhuudda sheegay inuu u ogol yahay inay qidaaca ghaza gasho boqol gaari oo xamuul ah haddana waxay hortaagan tahay gawaarida gurmadka sida ee ku xayiran marinada ghaza mas-uul ka tirsan mid ka mid ah hay-adda sheegta xuquuqda aadanaha oo ku sugan macbarka rafax islamarkaana ka hadlay shanta gaari ee gudaha u galay ghaza ayaa tilmaamay in ay waxba u tareynin dadka reer ghaza ayna la mid yihiin dhibic biyo ah oo lagu dhibciyey badda ugu dambeyntiina meydad ku dhowaad lixdan ruux ayaa laga helay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala dalka liibiya ee dhaca qaaradda afrika waxaa caasimadda liibiya oo dhowaanahani ay ka socdeen dagaalo u dhexeeya kooxaha isku haysta talada dalkaas laga helay meydad ugu yaraan konton iyo siddeed qof oo aan heebtooda la aqoonsan kuwaasi oo ku jiray qolka meydadka ee xarunta caafimaadka oo ku taala xaafadda abusaliim ee ka tirsan caasimadda taasoo ahayd xarun caafimaad oo ay gacanta ku hayeen kooxo hubaysan oo hogaamiyaashoodii la dilay toddobaadkii hore waxaana dhacdadan ishaaca ka qaaday wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka liibiya war rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in isbitaalka laga helay warbixin la xiriirta meydad oo ku jira talaagada meydadka iyadoo intaasi ku dartay in mas-uuliyiinta ay bilaabeen baaritaano ku aadan dhacdadan ayna qaadayaan tallaabooyin lagu diiwaangelinayo aqoonsiga meydadkan aagga abusaliim ee ka tirsan caasimadda liibiya ayaa xarun u ahaa xoogag hubaysan oo uu hogaaminayey nin lagu magacaabi jiray cabdiqani kikali kaasoo isniintii lasoo dhaafay lagu dilay iska hor imaad ka dhacay magaaladaasi waana markii labaad oo aaggaasi laga helayo meydad aan heebtooda la aqoonsan sabtidii lasoo dhaafay saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay in meydadka sagaal qof laga helay qolka meydadka isbitaalka lagu magacaabo alqadra oo ku yaala isla magaalada abusaliim ee ka tirsan caasimadda liibiya ee tiraabuli